waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waa garta laakiin waxaa jiray dabcan khilaafyadu weli way sii socdeenoo dowladdii xasan sheikh oo haddeer afarta sano haysay xilka laga qaaday laftigeeda dhowr goor baad khilaafkaas ka wada hadasheen waxaa igu maqaala marka heshiisyadaas ama khilaafkii puntland weliba dhinaca batroolka u dhexeeyo adugu qayb aad ka ahayd inay xataa keentay in adiga iyo madaxweynaha puntland cabdiweligaas aad isku dhacdaan laga yaaba taasoo xataa ay soo dedejisay khilaaf ah in markii dambe booska lagaa qaado intaas wax ma ka jiraan maxaa ka xaqiijin karta okay waxyaaba badan baa jira waxyaaba badanna xaqiiq ma aha run ma aha laakiin hal wax baa jira madaxweynaha xasan markuu yimi ugu horeynba wuxuu bilaabay kambeyn dhanka ah dowladdii puntland oo jidhay awooddii ay lahayd sababtaa waxaa ka garan kadhaa markuu yimiba inkastoo constitutionka federaalku uu leeyahay dowladdu afar qodob keliyay leedahay oo ah defenska immigrationka iyo citizenshipka samaynta lacagta iyo iyo arrimaha dibadda difaaca arrimaha dibadda muxuu ahaa immigrationka iyo samaynta lacagta afartaa qodob ay ahayn waxa kale xaquma leh marka markuu yimi markiiba wuxuu bilaabay inuu dowlad dhiso wax walba leh halkaa waxaa ka yimi cabdiraxmaan iyo isaga in aad laysugu fahmi waayo markii cabdiraxmaan joogay dowladdaasu way kala go'day xiriirkii labada dowladood oo puntland government oo ka mid ahayd dowlad ka ahayd dowlad stayda iyo dowladdii dhexe way kala go'een xiriirkii baa laysu gooyey iyadoo xiriirku go'an yahay baa waxaa yimi cabdiweli cabdiweli isagoo aan shacabkii la tashan buu immediately dowladdii federaalka la jaan qaaday isagoo aan aada u fiirin waxa kasii hooseeya waxayba noqotayba inaad laysaga horyimaado cabdiweli waag khudbaduu jeediyey xasan buu la diriray heshiiskii muxuu ahaa xiriirkuu gooyey misena waa ku soo noqday adigu arrimo noocaasa oo badatay xasanna wuxuu ahaa ninka markaas dadku aada u jeclaayeen oo yimi oo laga filayey inuu dadka soomaalida isu keeno oo waxyaabo badan oo khaldan markaa jiray saxo oo wax badan iska laqo oo uu noqdo nin dulqaad iyo soomaalinimo markiiba waxaa loo arkay waxaa loo arkay nin reer ku qafilan oo qabiil wato qabiil la dirirayo laba prime minister buu bedelayo mid buu keenayo mid kaluu tuurayo mid kaluu misanar keenayo kambaniye kaluu keensadayo wixiiba waxay iska noqotay focusa ninkaanu meel buu u socdaa waxbuu rabaa inuu samaysto annaguna waa ka horni aakhritaankii markay soo dhowaatay baa cabdiweli iyo cumar iyo isagu samahaw isfahmeen december kii ayaan waxaanu isugu tagnay muqdisho sorry octoobar ayaanu isugu tagnay mar dambena waa ku noqday december baan ku noqday shir baanu wada gallay ah madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo iyo prime ministerka cumar iyo madaxweynaha iyo wasiiradooda batrool wasaaradda batroolka waxay soo jeedisay presentation ay leedahay saanaan wax rabnaa inaanu samayno waxaan doonaynaa steedyadu inay qaataan boqolkiiba labaatan badda berigana inay qaataan boqolkiiba afartan wixii kasoo baxa wixii kasoo baxa inta kalena annagaa qaadanayna taladana annagaa nala kusoo wareejinaya waxaanuna dhisaynaa wax la yidhahdo somali petroleum authority aniga waxaa lai keenay inaan ka mid noqdo somali petroleum authorityga madax ka noqdo oo maadaama dadka meesha joogay anigu ugu khibrad badnaa jaamacadda kaga soo baxay markaasna muddo puntland petroleum agencyga aan maamulayay nasiib daro habeenkii markaanu isku dhacnay oo isqabanay oo anigu aan ii waxa kan ma samayn kadhaan oo dowladda dhexe laguma soo wareejin karo oo nin walbi meeshiisu ka hadlayey sheekh shariif baa hadlayey sorry shariif xasan baa hadlayey oo axmed madoobe oo jubbaland baa isna ka hadlay oo isagu si fiican ba uga hadlay oo yiri nimayahu niman lacag raadinaya oo kambaniye wato oo lacag aad ku gashaan muxuu ahaa ololaha baad doonaysaan marka nimanyahu waxaan waxaan qabaa in hadda la joojiyo adigu waxay doontaba ha ahaatee madaxweynihii federaalka iyo aniga iyo aniga iyo shariif shariif xasan oo dhinaca bay noqotay marna xasan baan la murmaa madaxweynihii markaa jiro aan idhahda war waxa kanaa wadda waa khalad ma samayn kadhaan kan ma samayn kadhaan sharcigu ma qabo constitutionka ken waa kaasa habkaan aynuu samayno habka maraykanka ha loo samayo habka australia ha loo samayo habka canada ha loo samayo waxyaaba noocaasa laysku tuurtuurayay muhiimaddu waxay ahayd nin walba wuxuu ogaa in loo baahan yahay in sistamkan laga shaqaysiiyo oo kambaniya yimaadaan oo ay waddanka ka shaqeeyaan laakiin waxaa laysku diidanaa aniga ayaa annagaa maamulayno xamar jooga idinkuna talada xaa kusoo wareeja ragga iyo dumarka ka shaqeeyana meel kasta ka shaqeeyana xamar hala keeno mas-uulna waxaa ka noqonaya madaxweynaha waxaa ku xigaya prime ministerka waxaa la samaynaya guddi la yidhaahdo committee oo national councilka ah oo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ah hay-adaha ka jirana waxay noqonayaan stadiyada iyagu kuwii implementank samayn lahaa sida n g o oo kale in nairobi laga soo maamulo lacagta laga soo diro adiguna hawsha meesha ka qabato arrintaas marka aad bay noo kala fogeysay sababtoo ah subaxdii markaanimi madaxweynaha wuxuu yiri madaxweynaha federaalka habeenka wuxuu yiri naga bax naga baxa annagaa rabnay inaan wada hadalleen intayadii wasiiradayd baa soo baxnay dibadda haddaan nimi way naga soo daba baxeen twenty minutes fifteen minutes kadib waxaa la yidhi subaxdii isu taga intiina technicalka ah oo ah wasiirada ama hay-adaha iyo wasiirka ilaa anagu hay-ad baanu ahayn inta kalena hay-ado haydo iyo ministers waxaasaa jiray isu taga berri subax waxaan doonaynaa inaad wax la saxiixi karo oo laysku afgaran kardho keentaan subaxdii haddaanu meesha tagnay subaxdii dambe subaxdaa ma aanaan tegin subaxdii dambe waa labaiyo labaatankii oktoobar baan malaynaa inay mise koob iyo labaatankii oktoobar baanu isugu tagnay markaase waxay yidhahdeen xalay waxaa lagu heshiiyey in maamulka iyo maaraynta lagu soo wareejiyo dowladda dhexe adiguna aad ku soo biidho waxa keliya aynu ka wada hadlaynaa waxa weeye waxa technicalka oo ah lacagta sidaw kala qaybsanaa ka soo geli doontaa waxaan ku yidhi aniga xalay markaan meesha ka tegey aan ka soo baxnay iyadoo hawsha socoto bay ahayde aniga madaxweynuhuna idiinma sheegna idinka ma idiin sheegeen shan nin baanu ahayn iyo dhowr qof waxay yidhaahdeen waa lagu heshiiyeyoo waxaa lagu heshiiyey in maamulka iyo maaraynta iyo ownershipka ama lahaanshaha dowladda senterkaa lagu wareejiyo haddana innagu aynu u baahannahay keliya inaynu ka fikirro lacagta soo gelaysa sidii loo kala qaadan lahaa technicalka iyo wixii kale oo ku xeersan ownershipkana waxaa la siiyey soomaali oo dhan maamulka iyo maarayntana dowladda dhexe wayna isku soo raaceen waxaana la samaynaya wax la yidhaahdo committee ama council ama guddi iyagoo arrintan mas-uulka ah oo madaxweynayaasha ah prime ministerkuna maamulo adoo arrin noocaasa waxaan ku yidhi arrintaas ma soconayso waxaan wax soconayana maaha anigana madaxweynuhu idinma sheegin idinka madaxweynayaashiinuma idiin sheegeen madaxweynihii yarkii federaalka oo maxamed mukhtaar wuxuu yidhi ha madaxweynaha iishe cumar baa isoo wacay buu yidhi oo ii sheegay prime ministerka labadii ninoo kale baan weydiiyey oo nina ka socday galmudug nina uu ka socday oo nin maadeer la yidhaahdo oo sheikh muxuu ahaa maya markaa wuxuu ahaa madaxweynaha south westiga koonfur galbeed walaalkii madeer baa u joogay isaga dhinaca kalena inan kalea u joogay labadii kale iyo iyo wasiirkii maxamed mukhtaar baan weydiiyey kulligood waxay waa naloo sheegay jubbaland baan weydiiyey malaydiin sheegay maya nalooma sheegin anigana layma sheegin waxaan rabaa inaan madaxweynaha u tago madaxweynahan tegay constitutionkii baan waday waxaan waxaan maya madaxweynaha puntland baan waxaan ugu tegay qasrigii uu deganaa oo villa hargeysa waxaan war waxaanaa wado wax soconaya maaha waxaanaad meesha leedahay dowlad baa lagu wareejinaya constitutionka waxaa ku qoran kow iyo laba iyo saddex itus buu yiri constitution constitutionkii baan tusay waxaan idhi kow iyo laba wuxuu leeyahay fifty four shacabkaale adigu malihid anigu malihid reer puntland baale waxay go-aan ka gaarayaan constitution assembly ha loogu yeero ha yidhaahdeen waa wareejinay hadday doonaan baarlamaanka ha la geeyo oo muxuu ahaa laga bedelo loobe ha la sameyo lakin waxa waxaa adigu samayn kadhayo waxaan anigu samayn karo midna toona maaha haddaa samaysana waxay noqonaysaa wax shaqadaada adiga madaxweyne ahaan lagaa qaadi karo ama af ingiriisi baan ugu sheegay oo aan ku yidhi bridge constitutional bridge bay noqonaysaa magaratay oo shaqada lagaaga ergi karo marka niyo waxaan bridge of constitution niyo you cannot bridge the constitution waxaanaa samaynayso inan kaluu yeeray oo nala joogay sidaan kuu sheegay burhaan diomiyo la yidhahdo inankaasaa markaa wuxuu yidhi ciise waa saxan yahay wuxuu sheegayana waan arkay constitutionkana waan arkay constitutionku saasuu qabaa aniga ima muuqato in lagu wareejin karo at this moment haddaan wax kale lala imaan maalintaasa horta aniga cabdiweli aanu kala boodnay habeenkii dambe baan waxaan isugu nimi madaxtooyada xasan sheikh baa noo yeeray waxaa isugu yimi puntland jubbaland prime ministerku uu ka maqan yahay iyo wasiiradii kale laakiin ay ku jiraan jubbaland iyo aniga iyo wasiirka waxaan la weydiiyey wixii aanu idiin diray shalay maaha duraad maxau samayn weydeen habeen hore aanu idiin diray inaad qabataan bay ahayde maxay tahay wax kanaa keenteen oo aad isku soo afgarateen oo ah in hawshii lasii socoto oo in laga sii daba shaqeeyo in walba maxay tahay sababto ninkii wuxuu yidhi mas-uul waxaa ka ahaa ciise ciisaa diiday madaxweynihiisu u tegey wuxuuna yidhi aniga layma sheegin madaxweynuhuna igalama tashan hadduu u tegay oo nagu soo noqdayna shirki kusoo noqdayna wuxuu yidhi annaga meeshii baan taaganahay ahayd wax kan annagaa maamulayna annagaana leh annagaana wixii laga bixinayo ay tahay inaanu heshiis ka galno laakiin maaha in annaga wixii oo dhan aanu wareejino oo dowladda dhexe ku wareejino oo maamulkeeda ku wareejino oo lacag ururinteeda ku wareejino oo annagu xafiisyadeedii xiro waxaas wax soconaya maa bes go-aan baa waxaa la gaaray in la yidhahdo bal waxaa ku heshiisaan intaan haddeer aa soo qorqorteen oo ah ha sii socoto ha sii wada hadlo ha laysu yimaado saasaa marka halkaasaan marka dhibaatayadu ka bilaabat waa garta marka dabcan taasna waxay keenta markii dambe inaad may markii dambe waxay noqotay wax badan may wallaahi laygama qaadin haddii haddii runta la fiirsho of course cabdiweli isagaa leh laakiin intaan joogay waxaan malaynaya saddex jeer inaan inaan risaangarayay laba jeer waaba u qorayba waa garta marka maadaama wada shaqayntiina wada shaqayntayadii xataa isma fiirin kari jirin xataa maanan wada hadli jirin ma ahayn laba qof oo isku si wadanka u arkay waa gartay waa gartay hadda dabcan weli arrimaha bederoolka soomaaliya waa ku socdaan waxaad moodaa dalal badan inay soomaaliya si gooniya u interest gareeyaan imaaraadka dekedda somalilan hadday noqoto turkiba maarata involvement badan soomaaliya kule shir ballaaran baa lagu qabtay london hadda lasoo gebgabeeyey marka guud ahaan tartanka loo gu jira soomaaliya maadaama shirar badan aad ka soo qayb gashay hay-ad muhiima puntland aad u haysay waxyaalo badan aad og tahay ma khayraadka soomaaliya ku jira aad isleedahay tartankaasi wuu ku salaysan yahay mise meesha adduunka aan kaga naallo oo meel geopolitically muhiim ah taas weeye mise labadaba adoo soo gaabina jawaab labadaba labadaba labadaba mid kastii muhiimadeeda ayay leedahay soomaaliya waxaa lagu sheegaa in haddii si fiican loo baaro laga heli karo muxuu ahaa batrool ama saliidda ceerin oo badan taas waa dhinac lakiin waxay u baahan tahay in la baaro kambaniya yimaadaan dhulkii qaataan kambaniyadii hore oo joogay sida exxon mobile shell conoco iyo conoco philips kambaniyadii awal joogayna inay go-aan ka gaaraan inay meeshii kusii jiraan iyagaa weli haysto foosmojo bay ku maqan yihiin iyo inay ka baxaan oo u sahlaan dad kale inay soo galaan markaasna la baaro ilaa la baarana ama riig la geshana cid ogaan ka dhah waxa ku jira waxbaa la sheegaya waxa laleeya oo satelliteka lagu oga waxaas ma dhacdo waa inaad marka hore seismig ku samaysaa markaa seismiga ku samaysa waa inaad driilkii keentaa ceelka lagu qodayay waa inaad qodaa waa inaad gaadhaa meeshii ahayd primariga ama meeshii dhumucda u ahayd oo aad isla halkaasa wax laga heli kara waa inaad gaadhaa iyada la baara boqolkiibana toban baa badanaaba tobankii ceeloo la qodoba hal ceel baa laga helaa haddayan meeshu sida sacuudiga iyo angola iyo oo kale ayan ahayn imaaraadka iyo oo tobankii ceeloo la qodoba laga yaabo sideed ceel in laga helo laakiin aan mid laga helin lakiin dhulkeenu frontier weye waxaweye dhul cusub oo muxuu ahaa bikra ah oo aan weli la taaban oon weli la qodin oo u baahan in la qodo geopoliticsna marka la fiirsho soomaaliya maanta waxay ku haysaa dhinaca middleas oo mixnad badna ay ka jidho oo dagaal ka socdaan oo dhaqaalo badan la geshay waxay dhinaca ku haysaa badweynta hindiya waxay dhinaca ku haysaa muxuu ahaa gacanka cadmeed oo ay maraan waxa ugu badan oo adduunka badeecada ama badroola oo iyagu maraha oo u kala goosha bariga fog iyo yurub meesha laga mari lahaa south africa hoos laga imaan lahaa dekada waaweyn baa ku yaalla salaala ku taalla waxaa ku taalla meesha la yidhaahdo jabal cali oo abudabaya kuwait baa jidha xaa kale waxood oo dhan meesha bay soo maraan ama badrool ha ahaato ama nooc kale ha ahaato marka geopoliticska iyo danaha laga leeyahay ayaa waxay keenayaan shirkado badan iyo wadamo badni inay meesha kusoo hirtaan oo is yirahdaan meeshaan mustaqbal mustaqbalka fog wax fiican baa laga heli karaa waa gartay marka adoo soo gaabinaya gaar ahaan shirkii london hadda lagu soo gebagabeeyey wixii soomaalidu ay la tagtay wixii uga qabsoomay wixii lagu wada hadlay go-aamadii ka soo baxay adoo soo gaabinaya maxay kula tahay wallaahi wixii wadanka soomaaliya intii jeeroo shirka loogu tegay london wax ka duwan oo oo micnole lama geyn oo aan ahayn hubkaha laga qaado etoobiyaana waday dad badan baa waxay qabaan etoobiyaanku hubkaha laga qaado waxay wadaa sababta warshadaha ugu weyn oo hubka soo saara oo taangiyada soo saara oo beebayaasha soo saara oo qoryaha soo saara etoobiyay ku taal etoobiyana waxay rabtaa inay hubka soomaaliya ka gado one scenario baa jira lakiin waxaa laysku raacsan yahay in ay u baahan tahay soomaaliya in hubka laga qaado ha jirdho dad ka soo horjeeda oo qaba hubkan laga qaadayo cunaqabataynta oo soomaaliya loo ogolaanayo hubkay qaadanayaan akhritaankana iyaga isku layanaya sidii daayeer inay yihiin oo kale maogtahay soomaalidu way aragtay wixii soo dhacay uma baahna waxa kale waa shimbirayo heese wixii horey loo oran jiray wixii loo oran jiray kaasaan samaynaynaa lacag badan baa la ururinaya laba boqol laba laba bilyan saddex bilyan boqolkiiba sagaashanna waxay ku ururaysaa nairobi iyo diyaaradaha iyo qola puntland ka soo qaado xamar keeno sad story bay ka mid tahay annaga puntland baa nala ka soo qaadaya waxaa nala geynaya muqdisho u n taa bixinaysa lacagtii soomaaliya ka go-antay hotel baa nala geynaya cunaa nala siinaya u n ta ka go-antay marka lacagta in la qimeeyo la yirahdo maxaa loogu talagalay ma waxa loogu talagalay wadda in lagu dhiso ma waxa loogu talagalay in lagu dhiso muxuu ahaa dekedo ma waxa lagu dhis loogu talagalay ciidanka cirka in lagu dhiso maxay ahayd horta marka hore lacagtaan la keenay in loogu talagalo madaxweynaha hadda jirana waxaa loo baahan yahay inuu aada uga faa'iidaysto inuu ogaado marbuu prime minister soo ahaa balaayaa ku soo dhacday wakhti yar buu hayey dagaalo badan buu galay dad bay isqabteen siyaasiyiin akritaanka waxay keentay in la kordhiyo one year lagu daro extension la sameeyo maanta marka wuxuu haystaa wakhti wuxuu haystaa rag waxaa la rabaa inuu ka faa'iidaysto isagoo fiirinaya waxa ku soo dhacay waxa soomaaliya ku soo dhacay wuxuu isagu soo arkay inuu isu keeno dad aqoon le hadda waxaan maqlaayay meesha la yidhaha nairobi nasiib daro nairobi waxaa lagaga dhawaaqay guddi ka soo horjeeda dowladda federaalka oo raba inay ka takhallusaan isaga iyo prime ministerkiisa labadoodii haddayba joogaan in iyaga ruuxoodu jaanis inayna accept garayaan in la mucaaradi karo ma aha in qofku yidhahdo mucaarad wey qofkan mucaarad wey anugu iga sheekeeye waxbuu saasu yiri way iga soo horjeeda waa lagu mucaaradaya waa lagaa hor imaanayaa qori baa lagu soo qaadanaya laakiin adigaa meeshii kursigii fadhiya adaa la rabaa inaad kursigii hagaajiso oo ka shaqayso oo wixii dhibaha u jirta turxaan bixiso oo dadka soomaalida dhibta ay sheeganayaan aad u garowdo nabadii wax ka qabato waxbarashadii ka qabato caafimaadkii ka qabato intaasaa loo baahanya laakiin kama duwana shirkii haddaad fiirso wax macnaa oo aniga haddeer ii sameeyey ma jidho aan ahayn in wixii jiray ay sii socdaan oo ayan kala daadan in lacag la helo dadka nairobi jooga ay qaataan ciidamada jooga lagu fangarayo u nta auga ciidamada ka jooga la sii siiyo wixii unbay sii wadaysaa iyadoo haddaad for the long rank haddaad fiiriso mustaqbalka fog xoogaa waxbay soo dhaweynaysaa waxbay keenaysaa sababtoo ah intay dumi lahayd wax walba at least meel bay keenaysaa cabdullaahi yuusuf baa jooga meel buu soo gaarsiiyey sheekh shariif baa yimi meel buu soo gaarsiiyey xasan baa yimi meel buu soo gaarsiiyey waxaana rajaynaya farmaajo iyo iyo iyo xasan khayre iyaguna inay meel gaarsiiyaan waa gartay tan u dambaysa ciise dhowlowa maxaa hadda u brograama muxuu yahay tallaabada tan xigta oo aad qaadaysid xaggee maaragtay maxaa samaynaysa wix hadda ka dambeeya wallaahi waa mahadsantahay horta ilaahay baa talada haya ilaahay talada wanaagsan hayna waafajiyo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa wax wanaagsan in in uu muxuu ahaa dhabadeeda igu taa igu beego oo ayan aanan noqon mid habowa hadda waxaa jira cambany aan sameynay oo la yirahdo bilan consultants research and consultants oo ah talabixinta iyo cilmi baarista soomaaliya lix ilaa toddoba qaybood buu ka kooban yahay qeybta security-ga qeybta judishariga iyo looga law and orderka extractive industriga ama oil an gaska iyo mineraalka iyo waxaasoo dhan maanta jaamacadna waa uga soo baxay master baan ku sameeyey sideed sano waa ka shaqaynaya afar sano hore waa kusoo jiray nin khibradle khibrad aada u sarreysa uleh baanahay inaan marka dadka soomaalida ah ka caawino dowladaha ka caawino training la siiyo hadday centerka noqoto hay-adaha waaweyn oo iyagu sida world banka african development banka u n d b da iyaga ruuxooda waxay u baahan yihiin local muxuu ahaa company oo soomaaliyeed oo isagu ka caawini kara waxaan dadka soomaalidana in arrimaha laga caawiyo international lawga ka mida oo khaasatan humanitarianka iyo international law of the sea ama sharciga adduunka oo badda marka kambeni wax badan aan filayno inuu qabto oo ku soo kordhiyo soomaaliya oo cilmi baaris iyo wadatashi ama talabixina weeye waxaanuna rajaynaynaa in aan furo oo ku dhawaaqno internetkiisa waxaanu websitekiisa waxaanu rajaynaynaa saddexda maalmoodoo soo socda inuu furmo laakiin muxuu ahaa howlgalkiisa bacda haddii lahaydna wuxuu noqon doonaa ramadaanka inaan inaan puntland ku noqono waxaan rajaynaynaa xafiisna inuu nairobi ku yeesho xafiis ku yeesho meesha la yidhaahdo boosaaso xafiisna ku yeesho meesha la yidhaahdo muqdisho marka waxaan isleenahay waxbaa tari ka dhaan dadka soomaalidaana waxbaa ku kordhin ka dhaan hay-adaha haddeer jiri karaan waa baritaari kadhaan capacity buildingkooda ka shaqayn kadhaan international communitygana waa ka xisiisan kadhaan dadka somalida waxay ohan karaan war waxaanay u baahan yihiin annagaa wadana annagaa wadania annagaa naqaan wax dadku ay u baahan yihiin idinku waxbaa oran kadhaan laakiin garawnka waxaa ka jira iyo xaqiiqdu waxay tahay iyo annagaa idinka badina marka aan wada shaqayno dadka soomaaliyeedna aan wax tarro sida wax loo tari karo arrimaha noocaasna looga shaqayn karo kambeyn ku saabsan wey
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali